assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta qaybtani waa qaybtii labaad ee aan rabay in aan kaga hadlo waa maxay sida uu qofku uu wax uga beddeli karo behaviorka amaba dabeecadda uu leeyahay ee ah naf hagrashada amaba qofku inuu noqdo amaba uu yahay qof naftiisa la hadhaya qof naftiisa ka hor jooga isbeddel kasta oo wanaagsan oo naftiisa u fiican maalinkii hore waxaan isku dayey in aan dhowr tusaale soo qaado si aad u fahantiin waa maxay qofku markuu yahay qof naftiisa la hadhaya qof naftiisa aanu ogolayn in tallaabooyinka qaar uu qaado even dow laakiin uu isagu jecel yahay amaba uu og yahay faa'iidada ku jirta mararka qaar waxaa dhacda nafhagrashadu inay tahay mid uu qofku ka warqabo oo waxaa laga yaabaa qofku inuu og yahay in maskaxdiisa iyo jirhkiisu aanay u ogolayn inay waxaan samayso amaba cabsidaa badanee uu dareemayaa ay tahay wax ka hor istaagaysa inuu tallaabada qaado laakiin waxaa jira marar badanuuna qofku ka warhaynin oo uuna islahayn waxaanaad samaynayso waxa weeyaan wax la xidhiidha amaba waa sifo amaba waa qaab aad dib naftaada ugu dhigaysid marka mar kasta hays odhan waxaad la socon kartaa amaba aad og tahay haddii aad naf lahadhidda amaba inaad naftaada hagratid inuu yahay mar kasta ha ka filan waxaad toos u arki kartid mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu noqdo waxyaabo aanad ka filanayn tusaale ahaan inuu qofku naftiisa la hadho amaba uu dib u dhigo amaba uu dib u hayo waxaa ka mid a inuu qofku sameeyo waxa loo yaqaano procastination oo micnaheedu tahay qofkii wixii hawshii maanta hor taalay ee ay tahay inuu ka soo baxo ee waxaa laga yaabaa maalin amaba laba cisho kadib amaba bil kadib badheh ay tahay deadlineka amaba ay tahay in uu dhammeeyo ee uu ka soo baxo amaba waxaas ha noqoto waxbarasho oo qofkaas hadduu waxbaranayo wax akhris ha noqoto amaba ha noqoto goob shaqo hadduu joogo oo uu shaqaynayo in hawl laga sugayo oo deadline uu jiro amaba ha noqoto guriga dhexdiisa oo qofkaas waxaa laga yaabaa howlo ay ahayd inuu sameeyo inuu dib u dhigayo inuu maalinba maalinka kale u dhiibayo maalinba waxaa laga yaabaa qofka in excuse iyo magaranaysaaya uu cudurdaar uu samaysto isagoo waxaa laga yaabaa aan dadka kale la sheergaraynaynba inuu is idhaahdo uun barri baad samayna iskadaa amaba maanta waxan baa yar qaldane markay ku hawshan dhinacan isku yar hagaagto ayaa tan samayn doontaa taa lafteeda waxaa loo yaqaanaa inay tahay qayb ka mida self sabotaajka amaba qofku inuu naftiisa uu hagranayo oo uu dib u dhigayo laakiin badanka kuma kuma baraarugsanin badanka waxaynu moodnaa un inaynu caajisnimo tahay in ay tahay wax ayna amaba ay tahay qofku inuuna ma garanaysayey doonin waxan inuu sameeya waxaa laga yaaba qofku wuxuu doonayaa hawshan in uu ka midho dhaliyo oo uu tallaabada qaado laakiin programminka maskaxdiisa sidayn hore usoo sheegnay ayaa ka hor istaagaysa una ogolayn inuu tallaabooyinka qaado marka haddaan usoo gudbo qaababka kala duwan ee uu qofku uu isbeddel u keeni karo amaba uu ugu dhaqaaqi karo si nafhagrashadaas iyo ma garanaysaa inuu naftiisa dib u dhigo uu uga gudbo amaba waa maxay tallaabooyinka ay tahay inuu qaado si brogaraaminka maskaxdiisa ku brogaraamsan ee mar kasta naftiisa iyo horumarkiisa dib u dhigaysa uu si aadyar aadyara wax uga beddelo qodobka ugu horeeya ee la yidhaahdo waxa weeyaan wax kaa caawinaya inaad isbeddel samayso waxa weeyaan inuu qofku self aweer yahay self aweer waxaan uga jeedaa waxaa laga yaabaa hore waad u maqashay anoo ka hadlaya qofka waxa weeyaan in uu wacyigiisu uu koray iminka maadaama aynu ka soo hadalnay xalqadii hore sifooyinka qofka naftiisa dib u dhiga amaba dib ma garanaysa ula hadha astaamaha uu leeyahay waxaa laga yaabaa already in adigu aad naftaadii dib u eegtay inaad mararka qaar waxaa dhici karta inaad iska dhex aragtay sifooyinka oo tiri okay waxaan leeyahay amaba dabeecadda inaad naftayda dib u dhigo waan leeyahy yacni waan ku sifooba dabeecaddaasina markaa amaba wax anigaa leh amaba qof aan garanayaa leh marka markaad sidaa qaabkaa u hadlaysid qofkii macnaheedu waxa weeyaan wuxuu fahamsan yahay dabeecaddani siday tahay wuxuu garanayaa siday usoo ifbaxdo amaba goorta kala duwan ee laga yaabo qofku in uu muujiyo iyo sidoo kaleba saameyntay ku leedahay taas micnaheedu waxa weeyaan in wacyigaagii dhinaca self sabotaajka amaba fahankiisa inuu kordhay so qofku mar kasta oo uu wax uu fahmo gartona markaa astaamaha ay leedahay siday noloshiisa u saameynayso muhiimadday leedahay inuu isbeddel la yimaadaa taas micnaheedu waxa weeyaan inuu qofkii wacyigiisii koray marka maadaama weliba inagu in badan aynu ku soo dhex jirnay xidhiidhada nolosha podcast aynu wax oo aynu dhinacyo badan ka eegnay waa maxay qayb waxyaabaha ka qayb qaata qofka dabeecadihiisa oo aynu kasoo hadalna dhinaca emotionska iyo dareemada iyo mashaacirta qofka sidoo kale aynu kasoo hadalnay jidh ahaan iyo maskax ahaan boodska iyo afkaarta maskaxda kusoo dhacdaa siday u maamusho amaba mararka qaar inoogu kalifto in dabeecadaha qaar aynu muujinno micnaheedii waxa weeyaan wacyigaagii wuu kobcay isbeddel badanna markaa amaba faham badan ayaad haysataa oo la xidhiidha dhinaca dabeecadaha dhinaca emotionska iyo mashaacirta iyo siday inoo saameeyaan marka qodobkaas haddii aan tahay qof iminka uunka cusub bodkastkayga waxaan kugula talin lahaa in xalqadihii hore aad dib ugu noqotid weliba season one si markaa wacyigaaga iyo self awareneskaaga iyo intaad naftaada ka garanaysaa uu runtii u soo kobco waayo dawey amaba qaabka aan bodkastka u wadaa waxa weeyaan inuu qofku halka ugu hooseysa kasoo bilaabo kobiciisa iyo awareneskiisu inuu kor u kaco sidaana marka uu qofku uu awood u yeelan karo inuu waxyaabaha qaar advansa ama waxyaabaha qaar aad u sarreeya ee inagaga imanaya dhinaca xidhiidhada dadka kale uu fahmi karo marka hore markaa focuska season one waxaan siinay xidhiidhka ay tahay qofku inuu naftiisa la yeesho iyo fahanka ay tahay inuu fahmo dhinaca dabeecadihiisa iyo dhaqamadiisa marka qofka waxyaabaha ka caawiya in uu isbeddel uu ku samayn karo dabeecaddan uu leeyahay ee ah inuu naftiisa uu la hadho waxa weeyaan inuu awarenesskiisu kobco taasina waa waxaan runtii dareemi karo amaba arki karo in already aynu soo baranay amaba awareneskeennu amaba inta qof ee halkan ku xidhan bodkastka in awareneskooda iyo wacyigooda uu gaadhsiisan yahay meel fiican waa run uu qofku uu sii wadi karaa oo ma jirto meel la odhan karo waad ku istaagaysaa marba waxbaad naftaada ka baranaysaa amaba dadka kale laakiin maanta waxaan ogahay in wacyigaasi iminka halka uu marayo ay tahay meel fiican marka qofku markuu wacyigiisu kobco micnaheedu waxa weeyaan inuu garan karo dabeecaddani halkay ka timid sidey u soo ifbaxdaa yacni maxaa keenay qofkani inuu dabeecadda yeesho sidoo kalena sidey tahay amaba waa maxay astaamaha amaba xiliyada qaar ay dabeecaddani markaa bcause mar kasta qofku self sabotage ma sameeyo qofku waxaa laga yaabaa inuu naftiisa uu la hadho markay noqoto dhinaca kareerka iyo waxbarashada iyo shaqooyinka waxaa laga yaaba dadka qaar inuu naftiisa uu la hadho markay noqoto amaba uu hagrado markay noqoto dhinaca relationshipska xidhiidhada uu dadkala leeyahay waxaa dhici karta inay noqoto qofkani qof naftiisa la hadhaya markay noqoto dhinaca lacagta iyo isticmaalkeeda iyo ka faa'iidaysashadeeda sabab waxaad arkaysaa in qaybo kala duduwan ay tahay qof marka waxaa ugu baahan yahay inuu fahmo dhinaceebaa markaa noloshayda ay tahay amaba aan arkaa inaan dib u dhigayo maaha uun noloshii oo dhan because noloshu qaybo badan bay leedahay damaruu qofku fahmo dhinacuu naftiisa uu magaranaysaay uu dib u hayo amaba uu dib u dhigayo waxa u fuudaanaysa markaa inuu fookaska saaro oo dhinaca uu isbeddel la yimaado qodobka labaad waxa weeyaan qofku mar kasta oo tusaale ahaan hadduu arkay qofku dhinaca waxbarashada in ay ka haysato naf dib u dhigistaas amaba inuu naftiisa la hadho wuxuu u baahan yahay inuu fahmo mar kastoo dabeecadaha amaba afkaarta qaar amaba mashaacirta qaar amaba dareemada qaar aan fayoobeyn dareemada qaar culus ee ma garanaysayay difficult emotionska aynu naqaano mar kastay kuwaasi soo ifbaxaan oo aad aragtid adigoo maybe dhinacii waxbarashada wax akhristii u dhigaya howl iskuul amaba howl jaamacadeed oo ku taalla dib u dhigaya waxaad u baahantahay inaad fahantid mar kastoy markaa afkaartaasi maskaxda ku soo dhacaan in aad afkaarta iyo thoughtska iyo dareenka aad dareemaysid aad markaa ka warhaysid oo tiraahdid tusaale ahaan oo kale in ay hawl kuu taalay oo ahayd wax akhris aad aragtay inaad ka caajisayso marka qaabka ay tahay qofku inuu uga falceliyo waxa weeyaan inuu yidhaahdo isagu markaa naftiisa uu u sheego inuu rabo inuu dib u dhigo hawshan ay tahay inuu imika sameeyo marka tusaale ahaan marka uu qofku uu naftiisa wax u sheegayo waxa fiican weliba uu rabo in thoughtska iyo magaranaysaayey afkaarta maskaxdiisa kusoo dhacaysa iyo dareemada uu ilaahay ku abuuray ee mararka qaar laga yaabaa fudaydka ku keena mararka qaarna culays ku keena labadaba uu doonayo markaa in uu fahmo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaweyaan qofku in waxan uu samaynayo uu isagu uu isku sheego maanta haddii aan rabo inaan wax akhriskaa dib u dhigo waxaa laga yaabaa maskixiyan inaan ka yar fikro nidhaahdo uun iskadaa barri baad samaynaya laakiin waxaa u baahan tahay inaad tidhaahdo waxaan doonayaa in aan wixii ay ahayd maanta inaan sameeyo in aan berri u dhigo because mararka qaar waxaa inaga awood badan fikirka maskaxda kusoo dhacay iyo dareemada aynu dareemayno laakiin wixii marka wixii gudahaaga ku jiray markaad dibadda u soo saartid waxaad awood u yeelanaysaa inaad isbeddel samaysid waxaa khafiifaya awooddii ay lahayd maskaxda iyo jidhka amaba dareemadaasi ee laga yaabaa ay ku hayeen halkaas fikirkaas ayna marka aad aad dareemaysay inaanad isbeddel samaynayn marka waxaa muhiima qofku inuu wixii maskaxdiisa ku jiray amaba qalin iyo buug uu ku qoro amaba moobilkiisa meel kaga qoro amaba uu isagu kor uu yidhaahdo markaad kor u odhanaysid marka waxaad u baahan tahay inaad wixii xalisid maanta markaa idhahdo waxaan doonaya inaan dib u dhigo hawshii ay ahayd maanta inaan qabto taas hadalkaa markaan kor u yidhaahdo qalad bay u eeg tahay waxay u eegtay ama su-aasha ku xigtaa xooyaan maantayba ahayd inaad hawshan ka soo baxdo maxaad dib ugu dhigaysaa marka qofku markuu sidaa sameeyo amaba uu qoro su-aashaas waxaa xigaysa su-aal iyada dib loogu celinayo ama maskaxda dib loogu celinayo oo ay tahay in maskaxdu ay ka jawaabto marka markaan idhaahdo okay maxaan dib ugu dhigaya waxa laga yaba inaan idhahdo waqti ma haysto maybe waan daalanahay oo kale howlo kale isugaya waxyaaba noocaasa laakiin su-aashay tahay qofku markuu taa naftiisa markuu hadalka uu kor u idhaahdo amaba uu qoro ee uu journal gareeyo inuu ku xigsiiyo waxa weeyaan dabeecadan iminka waxaanaan iminka samaynaya because everything to be honest with you waa dabeecad wax kastoynu samayno amaba aynu la nimaadno waa dhaqan amaba dabeecad aynu leenahay su-aasha marka qofku ay tahay naftiisa inuu weydiiyo waxa weeyaan dabeecadan aan leeyahay amaba dhaqankan aan iminka muujinaya ma waxa weeyaan wax hore ii wadaya oo ma garanaysayay fudayd noloshayda kusoo kordhin doona hadhow waxaa laga hadlayaa marka end resultka amaba maxsuulka hadhow kasoo baxaya ma wax fudayd iigu keenaya oo horumarkayga u fiican mise waa wax dib ii haya amaba wax dib ii dhigaya amaba horumarkayga dib u dhigaya amaba inaan hadafkaygii inaan ka midho dhaliyo iga hor istaagaya mise wax weeyaan wax hadafkaygii inaan ka midho dhaliyo iga caawinaya oo igu magaranaysaay support garaynaya qofku markuu su-aasha isweydiiyo maskaxiyan weliba ah qofku waxaad markiiba maskaxdu waxay kuu sheegaysaa ama waxaad awood u yeelanaysaa inaad kala garatid ma self sabotage baad samaynaysaa oo adaa naftaadii dib u haya oo dib u dhigaya mise runtii waxani waxa weeyaan wax maybe waxa laga yaabaa wax ka muhiimsan baa jira oo ay tahay inaad qabatid waayo mararka qaar waxaa dhici karta in waxyaabo kale ka muhiimsan yihiin waxaanaad qabanaysid oy tahay marka inaad prioritize garaysid laakiin mar kasta oo uu qofku su-aasha naftiisa weydiiyo wuxuu kala garan karaa waxaanuu samaynayaa ma waxa weeyaan wax dabeecad uu naftiisa ku hagranayo oo uu dib ugu dhigayo mise waxa weeyaan mise ma aha markiiba maskaxdu way kuu sheegaysaa markaad su-aashaa weydiisid waayo sababtii maskaxdu saa kuugu sheegi kartaa waxa weeyaan already maskaxdu way og tahay dabeecadani waxay tahay dabeecadan self sabotajka amaba inaad dib u dhigtid naftaada amaba dib aad u haysid ood uga hortaagan tahay waxyaabaha qaar inay samaysid maskaxdu waxay isku dayeysaa markaa in stress iyo culays ay kaa ilaaliso laakiin waxaad u baahan tahay mararka qaar weliba specially markuu qofku uu su-aalaha noocan oo isweydiinayo wuxuu isticmaalayaa qaybta maskaxdeenna ee loo yaqaano conscious mindka waa qaybta logiga amaba wax rationalize garaysa waa qaybta maskaxda dhinaca waaqica wax ka eegta inaad naftaada markan kale laakiin aad naftaada dib u dhigayso amaba aad dib u haysid eed waxyaabaha qaar ka hor istaagsan tahay waxaa isticmaalaynaa amaba qaybta maskaxdeena ka mas-uulka ahi waa qaybta loo yaqaano subconscious mindka subconscious mindku markaa ma taqaano amaba ma fahantaba waaqicu wuxuu yahay subconscious mindku waxaa keliya ay shaqadeedu tahay in ma garanaysayay experienceska kala duwan ee nolosha aad soo martay iyo emotionska iyo mashaacirtaada weliba kuwa difficult emotionska kuwa in experienceska iyo dareemada inay hayso koobigoodii so everything mas kugu soo dhaca amaba yaraantii kugu soo dhaca in amaba noloshaada intaad nooshahay in halkaa lagu lagu kaydiyo marka dabeecadaha aan fayoobeyn amaba dhaqamada aan fayoobeyn waxay ka imanayaan subconscious mindka si waaqican waaqiciyana marka umad uma xallin kartid ilaa aad isku daydid in qaybtaada conscious mindka ee waaqica qaabilsan dhinaca logiga aad activate garaysid marka markay kuu soo baxdo dabeecadan inay tahay mid aad leedahay oo dib kuu dhigaysa taasaa marka ay tahay inaad go-aan gaadhid oo tidhaahdid haddaba waxaan go-aansaday in aan waxaan sameeyo qasab maaha marka qofku in wax culus uu markiiba uu isku qaado hadduu kadib marka uu go-aansado inuu tallaabo qaado waxaa lagaaga baahan yahay in tallaabada qaadaysaa macal inay noqoto mid yar waayo maskaxda already resistance bay samaysaa weliba qaybta subconsciouskeena qaybtan mashaacirteena iyo la xidhiidho dhinaca dhaqamadeenna qofka waxaa laga yaabaa hadduu is idhaahdo wax weyn samee isagoo markii hore oo dhan aan samaynayn inay ka hor timaado marka tallaabada amaba istebka aan ku leeyahay qaad si aad markaana fagrashada aad uga baxdid amaba dhaqankaasi uu kaaga yaraado waxa weeyaan inaad tallaabadaad qaadaysaa lafteeda uu noqoto mid qiyaasan oo kooban si joogtaana marka aad u samaysid marka qofkii waxbarashada ku jiray haddaan dib ugu noqdo halkii laga yaabaa uu islahaa amaba uu isku dayi lahaa in uu saddex saacadood uu wax akhriyo waxaa dhici karta bilowga inuu isku dayo markuu arko inuu leeyahay dabeecaddan ah inuu wax dib u dhigo inuu yidhaahdo waxaan maanta go'aansaday in aan wax akhristo saacadyo badh hadhowna markaa uu ka kordhiyo hadhowna markaa uu ka kordhiyo saacadaya barhka si aad yar aad yara laakiin aanu markiiba toban saacadood aanu isku qaadin inuu wax akhriyo waayo dabeecadda amaba isbeddelka aas leedahay samee waxay adkaanaysaa markaa in aad ka midho dhaliso amaba inaad gaadhid hadafkaas qodobka kale ee kan ku xiga waxa weeyaan qofku inuu yeesho amaba uu lahaado si maalinla ah waxyaabo uu sameeyo si uu naftiisa uu u daryeelo waxaa dhici karta inay noqoto waxyaabo uu naftiisa caafimaadkiisa jireed uu ku daryeelayo amaba caafimaadkiisa maskaxeed uu ku daryeelayo taasi marka waxay ka caawinaysaa joogtaynta in aad yeelato ruutiin noocaasi waxay ka caawinaysaa in qofkii maskaxiyan uu qiimaha amaba maskaxdiisa iyo sida uu naftiisa uu u arkaa ay wax iska beddelayaan qofka si joogta ah naftiisa uu u daryeela amaba caafimaadkiisa u daryeelaana wuxuu noqonayaa qof kalsoonidii uu naftiisa uu ku qabay dhisaya se waxaad noqonaysaa qof naftaada ku kalsoon waxaad noqonaysaa qof kalsoonidii uu naftiisa ku qabay ay kordhayso ay kor u kacayso taasi markaa markuu qofku naftiisa ku kalsoonaadana waxa awood u yeelanaysaa in uu dabeecadaha qaar soo ifbaxaa ee aan fayoobayn uu markaa intuu balaan ka samaysto uu ka gudbi karo inuu aamini karo inuu isbeddel ku keeni karo dabeecadaha aan fayoobayn ee uu leeyahay marka adigu dooro qaab nooceeya doonaysaa inaad naftaada si maalinla'a u daryeeshid caafimaadkaaga jidheed ma tahay qof si maalinla'a uga fikira caafimaadkiisa cunooyinkiisa cunayo amaba inta biyaha inta uu cabayo si maalinla ah ma tahay qof ka fikiraya hurdadiisa iyo saameyntay ku leedahay caafimaadkiisa maalinka dhexdiisa ma isku daydaa hal amaba laba jeer in aad ma garanaysaa deep breathing amaba qaab neefsashadii qotada dheeraydeen kasoo hadalnay inaad samaysid si culayska dareemada culusee dareemaysa kaaga kala khafiifaan maxaad samaysaa amaba xidhiidhada dadka kale aad la leedahay ee weliba xidhiidhada fayoobee dadka la leedahay ma tahay qof time amaba waqti geliya because taa lafteedu waa qaabuu qofku naftiisa uu daryeeli karo waayo xidhiidhada fiicani waxay qofka naftiisa kusoo kordhiyaan amaba noloshiisa fudayd bay kusoo kordhiyaan marka qaabkay doonto ha noqoto hal ama laba waxun dooro oo aad si joogta ah si maalinlaha u samaynaysid si kalsoonida aad naftaada ugu qabtid ay u kobocdo qodobka u dambeeya ee aan kusoo gabagabaynaya waxa weeyaan in aad dareemi kartid amaba aad isleedahay waxaan u baahanahay caawimo intan ka badan waxaa dhici karta in mararka qaar uu qofku leeyahay dabeecaddan aan leeyahay ee aan naftayda dib ugu dhigayo markaste inay tahay wax aanan islahayn anigu keligii waan bedeli karaa aan u baahanahay qof professionala inuu iga caawiyo marka haddii aad tahay qof sidaa dareemaya toos baad iila soo xidhiiri kartaa waxaad igala soo xidhiiri kartaa instagramkayga amaba facebookkayga si markaa aan kaaga caawin karo amaba aad yacnii u baran kartid qaabka aad stebska ay tahay in aad qaadid ee intan aynu maanta ka hadalnay ka badan amaba ka qoto dheer ee markaa aad maskaxdaada iyo emotionskaaga iyo mashaacirtaada aad u fahmi lahayd sidoo kalena aad u baran lahayd skillska kaa caawinaya in dabeecadaha aan fayoobeyn amaba dhaqanka self sabotaajka ee nafhagrashada ah aad markaa uga gudbi lahayd aad isbeddel ugu keeni lahayd taasina markaa ay noqoto mid kalsoonidii aad naftaada ku qabtay kor u kicinaysa isbeddelka aad doonaysana markaa noloshaada kusoo kordhin kara waayo programskayga dhexdiisa waxaan ku baraa skillska ay tahay qofku intaa uu ila joogo iyo marka uu iga tagaba coaching programka u dhammaado amaba tababarkuu u dhammaado ka caawin lahaa inuu noloshiisa sii wato inuu qofku awood u yeelan karo in xirfadahaasi noqdaan mid noloshiisa qaybaha kala duwan ee noloshiisa uu ku maarayn karo amaba uu ku fahmi karo waayo skillskaad ku dhex barato programskayga amaba tababarkayga dhexdiisu waxaan ugu talagalay in qofku marka uu tababarka u dhammaysto ee uu noloshiisu markaa noloshiisa uu iska wato mar kastoo culays uu ku soo baxo mar kastoo qofka magaranaysaayay xaalad adaguu galo inuu garan karo amaba uu skillskaa uu bartay uu u isticmaali karo markaa inuu culayskaa uga gudbo inuu mar kasta oo magaranaysayo qofku isagoo noloshiisa uu iska wato dabeecadaha qaar aan fayoobeyn uu arko inay soo ifbaxaan inuu haysan karo skillska amaba xirfadahaas ka caawinaya in dabeecadda aan fayoobeen ee uu isku arkay ee laga yaaba markii hore aan jirin amaba aanu ka warqabin markaa uu isbedelu ku keeni karo isagoo markaa raacaya steps amaba tallaabooyin qaadaya reflect garayn karana amaba dib u eegi karaa isbedelka uu sameeyey amaba tallaabooyinka uu qaaday iyo sida ay u caawinayaan marka haddaad tahay qof doonaya inuu barto skillska kobcinaya xidhiirhkii uu naftiisa lalahaa kobcinaya kalsoonidii amaba inta uu awoodihiisa uu ka garanayay sidoo kalena markaa awood kuu siinaya in dabeecadahaaga aan fayoobeyn inaad isbedel ku keentid dhistidna dabeecado fayow oo kaa caawinaya markaa in hadafkaagii iyo kolba maxsuulkii aad doonayso inaad gaadho waxaad igala soo xidhiiri kartaa social mediahayga sidoo kale waxaa jira program aan insha allah bilaabi doono bisha ramadaan markay dhammaato bisha afraad shan iyo tobankeeda taasoo nagu tala galay kaasoo ah group coaching amaba si gruub ahaana aan casharada aan u bixinayo programkaygaasi markaa dhinacyada uu fookas garayn doono waxa weeyaan dhinaca xidhiirka uu qofku naftiisa la leeyahay weliba marka laga hadlayo dhinaca dhisidda kalsoonida iyo qiimaha qofku uu shakhsiyaddiisu ay leedahay waayo waxaan arkay in culays badani dadka ka haystaan amaba isbedel kaste markuu qofku sameeyo in mararka qaar kalsoonidii amaba waxa laga yaabaa keligii markuu yahay oo uu isagu dabeecadaha qaar uu isbarayo isagu uu naftiisa uu daryeelayo inay ku adkaato in isbeddelka quruxda badan uu sameeyey inuu dadka la hortago inuu ka hadlo inuu naftiisa amaba kalsoonida naftiisa uu ku qabo dadka markuu ku dhex jiro ayna mararka qaar fiicnayn isagoo laga yaabaa keligii markuu yahay inuu garan karo amaba uu garanayo amaba uu naftiisa ku kalsoon yahay laakiin markuu dadkii dhex galo uu dareemayo kalsooni darro uu dareemayo waxaan uu samaynayaa amaba isbeddelkan wanaagsan uu sameeyey inayna ahayn in ku filan ay tahay in ka badan inuu la yimaado marka waxaan rabaa group coachingkan insha allah bisha shan iyo tobanka april bilaabmaya in aan dhinaca kalsoonida iyo qiimaha shakhsiyadda qofku uu leeyahay aan focus ka saaro marka taa waxaa soo hoosgelaysa aaminaadaha uu qofku uu naftiisa ka aaminsan yahay iyo sidoo kaleba aaminaadaha aan fayoobeyn ee uu qofku ka aaminsan yahay dadka kale taasoo culays badan markaa inagu keenta markay noqoto dhinaca qiimaha shakhsiyaddeenna iyo kalsoonideennaba marka haddaad tahay amaba qof raba amaba xiiseynaya inuu programka uu ku soo biiro oo dhinaca shakhsiyaddiisa iyo kalsoonidiisa uu isbedel wanaagsan ku keeno sidoo kale waxaad toos igala soo xidhiiri kartaa whatsappkayga amaba social mediahayga kale programkan laftiisu wuxuu ku jiraa discount ayuu ku jiraa ilaa bisha tobanka april so bisha ilaa bisha afraad tobankeeda insha allah casharaduna waxay toos u bilaabmayaan bisha afraad shan iyo tobankeeda marka intaa ka horeysa waxaad ka faa'iideysan kartaa qiimo dhimista amaba discountka aan ku sameeyey insha allahna marka waxaa toos haddaad kusoo biirto aad ugu u bilaabanaysaa casharada maalinka isniinta ee shan iyo tobanka bisha afraad maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum